بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan haynaa waxaan halkan insha allahu tacaala aan ka bilaabayna oo ka bilaaban doono kitaabka la yiraahdo sifatu salaati الnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam min altakbiiri ila atasliimi kaanaka taraaha ee laga bilaabo allahu akbarta ilaa ay salaada ka dhammaato sidii adiga oo arkaayo oo kale waxaana iskale kitaabka oo alifay alimaam alcalaamah almuxadith moxamed naasir iddiin alalbaniy raximahu allahu tacaala waana kitaab ka hadlaayo habkii nebiga uu tukan jiray sala allahu caleyh waali wasalam dahaarada iyo wixii ku tacalluqay ama ku xirnaayey sida loo dahaaro qaadanayo weysadii iyo qubayskii iyo hore ayaan uga soo hadalnay kitaabkii ayaa insha allahu iyo waqtigii salaada waqtiyada salaadaha ayaan kasoo hadalnay kitaabka ayaan insha allahu tacaala halkan ka gelaynaa qaabka uu kitaabka ku socdana waxaa weeyaan habkii nebiga sala allahu caleyh waali wasalam uu u tukan jiray ayuu wuxuu kasoo khulaaseeyey ee uu kasoo koobay kutubta xadiidka ee markaa iyada asalka u ah habkii nebiga uu u tukan jiray sala allahu caleyh waali wasalama kutubaha aad taqaanaanoo ummahaatu sita bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maajah iyo kuwa kale sida saxiix ibnu khuseyma oo kale iyo dabaraani macaajimtiisa iyo kutubul ajzaa iyo kutubo fara badan ayuu sheekhu ictimaaday ee uu kitaabka u cuskaday marka intii dadaalkiisa ahna wou la yimid hal yacni madhab gaar ana kitaabka kuma socdo oo bal waxaa weeyaan yaduuru maca daliili xaytu daar daliilka ayuu la soconayaa meel allaale meesha uu la aado marka waxaa dhici karta meelna in madhabka shaaficiga uu raajix ku noqdo meelna madhabka maalikiyada inay sax ku noqdaan ay ku raajixsanaadaan ooy xadiidka iyagu waafaqaan meelna in xanaabilada ay xadiidka ay waafaqdo markaa oo iyagu markaa xadiidkii ay ku dhow yihiin meel xanafiyada sidoo kale marka madaahibtan afarta ee la yaqaano mid uu gaar kitaabkan ugu alifay ma jirto marka waa kitaab ku socdo yacnii fiqhigiisu madaahibtaas un iyo wixii agtooda raajix ka ah ayuu markaa ku dadaalayaa inuu daliil ahaan uu kugu keeno marka horowna muqadamo yar ayuu ka bixiyey a'immada ayaaba sidaas dardaarmeen oo waxay dardaarmeen hadduu xadiidka ansaxo oo nebiga sala allahu caleyh waali wasalam uu ka ansaxo inaan yacni hadal qof hadal qofeed inaan looga tegin hebelaa yiri iyo hebelaa saa qaba iyo inaan looga tegin ee markaa iyadu lagu dadaalo un mar haddii nebigu uu ka cuskaday xadiidkiisa oo ansaxo isaga un in la cuskado ayb kitaabku marka sidaas ayuu ku socon doonaa isaga laftirkiisa sheekha raximahullah isaga laftirkiisa waxaan baraarujinaynaa ma ahan macsuum oo nebi ma aha sheekhu waa gefi karaa tan kale waxaa kaloo iyadan aan baraarujinaynaa intii dadaalkiisa unbuu dadaalay dadaal bani aadamna nuqsaan lagama waayo marka waxaa suurtagal noqon karto isaga laftirkiisa meelaha qaar inay si ula muuqatay laakiin sida raajixa ay si kala noqoto ayaa dhici karto insha allahu tacaala meelahaasna waan baraaruji doonaa insha allahu tacaala qofka laakiin sharaf iyo wanaag waxaa ugu filan inuu intuu wax alifo meelaha lagu qabsan karaaba ay yaraadaan ayaa taasaaba qofkii waxay u tahaba sharaf u ah maxaa yeeley camal bani aadam oo gacanta u qaaday oo ma jiro marka isagu boqolkiiba boqol wada dhan ma laha istiqbaalu lkacba sheekha kitaabkiisa marka wuxuu ku bilaabay kacbada in loo jeesto salaada marka la tukanayo kacbada ayaa la qaabilaa oo qiblada ayaa la yidhahda halkaabaa loo jeestaa marka halkaas kacbadana de beyt allah ku yaallo oo nebiyullaahi ibraahim ou dhismihiisa ou dhisay sida qur-aanka ilaahay uu ku cadeeyey nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil waa isla dhiseen muslimiintuna xaj ayay u aadaan meeshaasna waa meesha keliya ee la dawaafo ee toddoba jeer lagu wareegto adduunyadan dhexdeeda ee alla uu jideeyey subxaanahu watacaala marka kacbada ayaa salaadana loola jeestaa waana qiblada muslimiinta meel allaale meeshay joogaan dadka muslimiinta waxaa qiblo u ah halkaas kacbada ayaa qiblo u ah marka kacbadu in loo jeestaa waa shuruudda salaaday ka mid tahay inta aaday gelinba salaada waa inaad isqaabiliso ood kacbada xaggeeda iyo qiblada xaggeeda a u jeesatid ma ahan macnaheedu inuu nebiga ku duugan yahay kacbada sida dadka qaar ay u malaynayaan nebiga kuma duugna bal nebigu madiinau ku duugan yahay kacbaduna maka ayay ku taallaa dadku marka waa laba nooc dadna masjidul xaraamka ayay weliba kacbada kusii dhex taallaa haddaad masjidul xaraamkii joogto oo kacbadii a u jeedi kartid inaad iyada qaab ahaan laftirkeeda inaad u jeesatid ayaa waajib kugu ah haddii laakiin aad ka soo fogaato oo aadan u jeedin kacbadii aadan u jeedin waxaa lagaa rabaa dhinaca ay kaa xigto inaad u jeesatid dhinaca ay kaa xigto ayaa u jeesanaysaa saa darteedu nabiga sala allahu caleyh waali wasalam waxa uu yidhi bayna almashriqi waalmaqribi qibla mashriq qorax soo bax iyo qorax u dhac qiblo ayaa u dhexayso marka qorax dhac iyo qorax soo bax inta u dhexaysa oo dhan waa wada qiblo sida nebigu uu yidhi sala allahu caleyh waali wasalama waxayna qiblo u tahay dadka markaas iyagu maka ay meeshaas uga aadan tahay nacam qofkaysa uga aadaneen meeshii ay maka ka jirto ayuu u tukanayaa meeshii ay maka ka jirto ayuu u tukanayaa qibladu marka ama qiblada oo loo jeestaa waa dhici kartaa waxaa mararka qofku ay u bannaan tahay inuu ka tago waxaa weeyaan hadduu salaad sunna a tukanayo safarna uu ku jiro gaadiidna uu saaran yahay haddii qofkii oo gaadiidkiisa fuushan salaadda uu tukanaana ay sunno tahay waxaa loo ruqseeyey inuu marka hore qiblada u jeediyo gaadiidkiisa allahu akbar uu yidhaahdo dabadeedna meel allaale meeshii ay gaadiidkiisa ula jeesto ayuu iskaga sugnaanayaa taana marka waxaa weeyaan ma noqonayso waxba u dhibi mayso markaas ayaa iyo marka ay cabsida aadka u daran ay jirto oo muslimiintu ay dagaalka ku jiraan oo salaaduba aynan u suurageli karin inay meel istaagaan markaas si allaale sida ay u joogaanay u socdaan ayagoo ordaaya iyo ayagoo gaadiid saaran iyo ayagoo qiblada u jeedo iyo iyagoon u jeedin intaba way tukan karaan labadaas xaalad ayaa qiblada looga wareegi karaa oo markaa aan qiblada marka iyadoo aan loo jeedin salaaduna ay ansaxaysaa laakiin wixii intaa ka soo haray dadku waxaa waajib ku ah inay qiblada u jeestaan hadday qibladii meel ay ka jirta ay garan waayaan oy waa dadaalayaan markaas meesha ay isleeyihiin alla ilahay qiblada xaggaasay kaa jirtaa ayay u jeesanayaan markaa dabadeedna salaaddii ayay sidaas ku gelayaan waqtigii oo jooga marka hadday caddaato qibladii inaynan u jeedin oo qibladu ay meel kale jirtay meeshaay u tukadeen maahna meel kale marka waxaa weye salaaddii waa ku celinayaan culamada qaarkood sida ay qabaan intaasoo faahfaahsan iyo adiladoodana ayuu sheekhu ku bilaabayaa oo waxa uu yidhi sheekh raximahullah kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama rasuulku wuxuu ahaa idaa qaama ila asalaati salaadda hadduu isu taago istaqbala alkacbata kacbada ayuu qaabilayey u jeesanayey fi lfardi salaadda faradka ee waajibka ah iyo wannafli iyo midda sunnada ah wa amara sala allahu calayhi waaalihi wasalama sidaabuuna wa amara sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu wuxuu faray sala allahu caleyh wasalama bidaalika sidaa ayuu faray fa qaala waxa uu ku yidhi lilmusii'i salaatahu ninkii salaaddiisa iska xumeeyey oo iska halleeyey ayaa waxa uu ku yidhi idaa qumta ila asalaati salaadda haddaad isu taagtid fa asbiqi alwuduu'a weysada dhammaystir oo taam yeel uma istaqbil ilqiblata qiblada qaabiloo u jeeso fakabir dabadeedna allaahu akbar dheh oo takbiirso wuxuu ku bilaabay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam salaad markuu isu taago qiblada ayuu u jeesan jiray salaadda farad hadday tahay iyo hadday sunno tahayba taana marka waxaa weeyaan waa shay mutawaatir ah oo axaadiis aad u fara badan kaga sugnaaday nebiga sala allahu caleyhi waalihi wasalama markaasuu haddana weliba taas waa sunnadiisii ficliga ahayd oo ficilkiisii waay qowlkiisiina waa kana oo wuxuu amray ninkii salaadiisa iska xumeeyey ninka salaadiisa iska xumeeyey khallaad ibnu raafic ayaa la dhihi jiray wuxuu ahaa nin intuu masaajidka soo galay nebiga oo joogo ayuu intuu salaad tukaday ayuu nebiga u yimid oo assalaamu calaykum waraxmatullah ku yidhi nebiga salaamtii ayuu ka celiyey oo wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh buu yidhi markaa kadib ayuu dhahay idhab fasalli fa innaka lam tusalli warniyow tag tuko ma aadan tukanine oo tii hore yacni salaad ma ahayne salaad tuko mar labaad buu ku laabtay haddana nebigiiba usoo laabtay sala allahu caleyh waali wasalama markaasuu nebiga ku yiri orodoo tag tuko ma aadan tukanine mar saddexaad buu haddana soo laabtay markaabuu wuxuu yidhi intaan ka badan aniga ma aqaano ee rasuulka ilaahay bar markaasuu nebiga salaadii baray sala allahu caleyh waali wasalama wuxuuna noqday xadiidkaas xadiidka tilmaanta salaadii nebiga tilmaanteeda xadiidka ugu caansan ee tilmaanta salaada nebiga laga qaata ayuu noqdayba in badanna inta aan kitaabkan ku jirno waa nugu soo laalaaban doonaa oo marka ninkaabaa waxaa marka magaciisa wuxuu iska noqday marka ninkii salaadiisa iska xumeeyey ayaa la yidhaahdaa ninkii salaadiisa iska xumeeyey marka ninkaas salaadiisa haddii oo isagoo saxaabiya orodoo kacoo tuko ma aadan tukanin la yidhi annagiiyo hadda wakhtigan joogno cilmigeennuna uu yaryahay maxaad u malaynaysaa marka nacam qofku marka hadduunan u tukanin sidii sharcigu faray hadduunan u tukanin waxaa laga yaabaa salaadiisu salaadiis waxba kama jiraysa sidii sharcigu u faray haddaanu ula imaanin salaada qofkaa salaad ma dukanin baa la dhihi karaa marka salaad tukashadu ma ahan qofka inuu madaxa dhulka dhigo jilbaha inuu qabsado afcaashaas ama ficiladaas inuu sameeyo ma ahan oo keliya ee bal waxaa weeyaan inuu salaadii u tukado sidii nebiga u tukan jiro o kale sal l salam oo xadiidkii maalik ibn alxuwayris wuxuu ahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada saad aragteen inaan u tukanayo tan kale xadiidku wuxuuna tusayaa waxyaabo fara badan oo qofka uu isleeyahay salaadii macno male uu isleeyahay oo uu yaraysanayo amase uu fududaysanayo ayaa waxaa dhici karto inay salaadiisiiba u baaba'do oo ay salaadiisii u jabto oo nin aan tukaninoo kale inuu noqdo markaas ruux aan tukanin cindallaahi ilaahi agtiisa inuu ka noqdo ayaa dhici karto marka qofku waa inuu iska bartaa masaa-isha yacni aanu marnaba uusan yaraysanin oo masaa-ishu marnaba uunan yaraysanin wuxuu yidhi marka nebiga uu ninkaa ku yidhi sala allahu caleyh waali wasalama idaa qumta ila asalaati salaadda haddaa isu taagto fa asbiqi lwuduu'a weysada dhammaystirarta weysada soo taamiyeel waa ka soo sheekaynaa habka weysada loo taamiyeelo uma markaa dabadeed istaqbil ilqiblata qiblada u jeeso fakabir allahu akbar dheh marka wuxuu ka rabaa nebigu inuu ninkaa amray salaada inuu qiblada ula jeesto wa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu ahaa nebigu fi safari safarka dhexdiisa yusalli nawaafila sunnooyinka inuu tukanayo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa inuu ku tukanayo korkiisa wa yuutiru waa ku witrinayo witirkiibuu tukanaye calayhaa gaadiidkiisa korkeeda ayuu salaada witirkana uu ku tukanaayey xaysu meel tawajahat bihi ay ula jeesato ayuuna u tukanayey sharqan wa karban yacnii bari iyo galbeedba qorax soo bax iyo qorax dhacba wa fii daalika kaagaas ayuuna nasala uu degey qowluhu tacaala alla qowlkiisa kaasuu ku soo degey fa aynamaa tuwalluu meel kastood u jeesataan la idiin jeediyo fa hama meeshaas waxaa ah wajhullaahi ilaahay qibladiisa ayaa ah wejhi hadda halkan waxaa loo jeedaa bimacna aljiha waaye wejiguna jiha waa lagu macneeyaayo luqad carabiga asal ahaan waxaa ku jirto inaad horteedan u socday markaad rabto inaad dhahdo waxaad leedahay mashaytu wejhii wejigayga horteedaan u socday macnaa yacni jihadeydaas jihadan u socday nacam ayb jihadaas hore ayaan u socday marka macnuhu waxaa weeyaan fa hama meeshaas waxaa ah wajhullaahi qiblatullahi ilaahay qibladiisa ah waay amaa aayaddan maaha aayadaha tilmaamaha ilaahay laga qaato tilmaamaha alla subxaana watacala inuu alla weji leeyahay aayado kalea ku tusaayaan wayabqaa wejhu rabbika duljalaali waalikraam oo kale wejigaas oo alla weliba lasii tilmaamay duljalaali waalikraam lagu sii tilmaamay wa kaana axyaanan kolalka qaarna wuxuu ahaa marka aayadaha marka wayabqaa wejhu rabbika iyana culammadii salafka ma aynan ta'wiilinin nacam marka tan ta'wiil ma ahan ta kuwaas kalena ta'wiil ma aha ayb marka wuxuu leeyahay aayaddan marka meel kastoo loo jeesta qiblo allah ahna waxay ku timid buu leeyahay salaada sunnada marka safar qofka uu ku jiro gaadiidna saaran yahay saddex waxyaabood waay salaaddu waa inay sunno tahay safar inaa ku jirtid gaadiidkaagana aad fuushan tahay marka waxaa lagu ogol yahay inaad marka hore gaadiidkii qiblada u jeediso dabadeed aadan dan u gelin meel allaale meeshay u jeesato waxba kaa dhibi mayso wa kaana axyaanan kolalka qaarna wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono an yatadawaca inuu sunnaysto calaa naaqatihi hashiisa korkeeda inuu ku sunnaysto marka uu rabo istaqbala bihaa waa ula jeesanayay alqiblata qiblada ayuu ula qaabilayay ula jeesanayey fakabara markaasuu allahu akbar oranayey huma sallaa waa tukanaye xaysu meel wajahahu oo u jeediyo rikaabuhu gaadiidkiisa rakuubkiisa iyo gaadiidkiisa iyo yacnii gaadiidka uu saaran yaho hashiisa ah meel allaale meeshay ula jeesato ayuu markaa dabadeed u tukanayey taas marka markaa qiblada waa laga jeesan karaa salaad sunnaa safar lagu jiro gaadiid la saaran yahay wa kaana nebigu wuxuu ahaa sala allahu caleyh waali wasalama yarkacu inuu rukuucayo wayasjudu ou sujuudayo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkeeda uu ku rukuucayo ku sujuudayo iimaaan ishaaro ishaaro ahaan iimaaan ishaaro bira'sihi madaxiisa uu ku ishaarayo madax unbuu saa ugu ishaaraya wayajcalu sujuuda sujuudana wuxuu ka dhigaayey akhfada mid ka sii hoosayso xagga ishaarada uga hoosayso min alrukuuci rukuucda oo sujuuddii iyo rukuucdii ishaarada ayuu ku kala gedinayey oo uu ku kala farqinayey oo markuu rukuucayana madaxa hoosuu u foorarinayey markuu sujuudayana aaduu hoos ugu sii foorarinayey si ay markaa rukuucdii iyo sujuuddii ay u kala soocmaan wa kaana wuxuu ahaa idaa araada hadduu doonayo an yusalliya alfariidata salaada faradka inuu tukado waajibka nazala waa degayey fastaqbala qiblata markaasuu qiblada u jeesanayey salaadda hadday tahay salaad farad ahna dhulka ayuu ku tukanayey oo gaadiidkiisii waa kasoo degayey marka hadday suuragal kuu tahay inaad dhulka ku tukato salaad farad ah ee waajib ah ma bannaana inaad gaadiid korkiis ku tukato ayb midkanna marka bukhaari iyo imaam axmed ayaa weriyeen wa amaa fii salaati alkhawfi ashadiidi cabsida daran salaadeedase sha'niga ku saabsan faqad sanna sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu wou jideeye liummatihi ummaddiisoo u jideeye an yusalluu inay tukadaan rijaalan iyaga oo lugaynayo yacnii lug ku socdo qiyaaman iyagoo taagan calaa aqdaamihim gomadahooda ama cirboama yacnii lugahooda ku taagan aw amase rukbaanan iyagoo gaadiid fuushanba mustaqbililqiblati qiblada iyagoo kuwa qaabilaya ah aw amase ghayra mustaqbilihaa kuwa aan qiblada qaabilaynin ayagoo ah ayb tanna marka bukhaariiyo muslim baa weriyeen sheekhan irwaa'ul khaliilkuu kusoo saaray halkan marka wuxuu iyadana uu ka sheegay cabsida aadka u daran markay jirto qiblada waa laga tegi karaa oo cabsida daran markay jirta waa marka dagaalku uu yacnii aad layskula dagaal aad laysku dagaalayo dadku ay marka hilbaha iska gurayaan waay ayb cabsidaas daran marka ay jirto faqad sanna liummatihi sala allahu a faqad sanna sala allahu calayhi waalihi wasalama liummatihi ummaddiisa wuxuu u jideeyey an yusalluu inay tukadaan rijaalan iyagoo lugaha ku socdoo lugaynayo qiyaaman iyagoo taagtaagan calaa aqdaamihim gomadahooda ku taagan yacnii cagahooda iyagoo ku taagan aw amase rukbaanan iyagoo gaadiid saaran mustaqbililqiblati qiblada iyagoo u qaabilayo qiblada u jeedo aw ghayra mustaqbilihaa iyaga oo aan qiblada u jeedin intaasba waxa uu leeyahay marka ayaa waxa ay ahayd ayay u jeedi ayay iyagoo qiblada qaabilsan iyagoon qiblada qaabilsanaynon u jeesanin ayay tukanayeen wa qaala sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu yidhi nebiga sal alla ly salam ida ikhtaladuu hadday labada ciidan isdhex galaan oo dagaalkii laysdhex galo fa innamaa huwa sha'nigu wuxuu yahay oo keliya attakbiiru allaahu akbar iyo walishaaratu ishaaro bira'si madaxa wax laga ishaaro labadaa un keliya weeyaan hadday isdhex galaan fa innamaa huwa atakbiiru salaaddu waxay noqonaysaaba allaahu akbar iyo walishaaratu bira'si iyo madaxa oo laga ishaaro madaxa oo rukuucdii sujuuddi iyo laga ishaaro salaaddii marka say u qabato u tukanayaa qofku faataquu llaha mastatactum alla wuxuu yidhi intaad awoodaan allah subxaanahu watacaala ka cabsada nebiguna sala allahu caleyh waali wasalam wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu mastatactum haddaan idin faro amar kala imaada inta aad ka awoodaan taa marka waxay tusaysaa shareecada maxaasinteeda iyo wanaaggeeda ayay ka mid tahayo qofku hadba inta awooddiisu ay tahay oo qudradiisu ay tahay ayaa faradka uu alla u gudanayo uu ku xiran yahay wa kaana sala allahu haddana qibladii buu ka waramayayo wuxuu yidhi wa kaana sala allahu calayh marka midan dambe ida ikhtalatuu fa inamaa huwa altakbiiru waalishaaratu bira'si bayhaqi ayaa sanad saxeixa ku soo saaray wa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu ahaa nebiga yaquulu inuu dhahayo maa beyna almashriqi qorax soo bax iyo waalmaqribi iyo qorax udhac inta u dhexaysaa qiblatun qiblo ayaa ah qorax dhac iyo qorax soo bax inta u dhexaysaa qiblo ayaa jirto arrintan marka labaan u kala qaadaynaa qofku marka uu qorax yacni dadka ku nool meelaha hada meesha ay qoraxda ka soo baxdo iyo meesha ay u dhacdo inta u dhexayso jihada u dhexaysaahe dadka ay qiblada ka xigto ayaa xadiidkan uu ka waramayaa mathalan madiine ayuu nebigu joogay marka uu xadiidkan uu ka hadlayey oo tilmaamayey marka reer madiina qofku marka uu qorax dhac ee qorax soo bax gacantiisa midig markuu mariyo gacantiisa bidixna meesha ay qoraxda u dhacayso uu mariyo afkiisa iyo wejigiisa waxay kusii jeedaan dhinaca koonfur jihatuljunuub iyaga marka koonfur ayay usoo tukadaan cagsigeeda waxaa ah inaga oo kale ayaa cagsigannagoo kale cagsigoodaan nahayo yeman iyo dhulkaas iyo yacni soomaaliya iyana waa cagsiyo oo soomaaliya haddii qofka uu gacantiisa midigna qorax qorax soo bax uu geeyo gacantiisa bidixna qorax dhac wejigiisu markaa wuxuu u jeedaa waqooyi buu u jeedaa annaga marka saa darteed waqooyi ayaa qiblo noo ah jihatu shimaal saa darteed marka wixii la macnaa marka reer madiino iyo wixii la macno ah ee yacni la yacni ama la qiblo ah ama yacni xagga kale kaga soo jeedo ayuu xadiidkan ku saabsan yahay amaa iyagu yacni dadka kale ee markaas iyagu dadka kale ee qibladuba ay ka jirto bari dadka qibladuba ay ka jirto qorax soo bax ama qibladuba ay ka jirto qorax u dhac iyagu marka meeshay qiblada ka jirto unbay u tukanayaan marka xadiidkan xadiid caam ma aha waa xadiid khaas ah oo markaa takhsiis loola jeedo saas daraaddeed marka waxaad arkaysaa meesha dadkan hadda mathalan bariga fog degan oo kale oo aad bari u jiro sida shiinaha iyo kale qibladu waxay ka jirtaa marka maka waxay kasoo xigtaa dhanka galbeed galbeed qoraxdhacay usoo tukanayaan marka qoladan marka iyaguna galbeedka fog jirta oo sida mathalan qoladan maqrib oo kale marocco kale iyo dhulkaas dhulkii andalus la dhihi jiray sbain iyo meelahaas waxay usoo jeesanayaan oo qiblada ay ka jiraysaa mashriq ilaa iyagaa maqrib jiro dhulkan marka maka waxay kasoo jirtaa galbeed ama qorax dhac saa darteed marka qolo walba aduu qiblada meeshay maka ka jirto ayay usoo tukanaysaa sidaa inaad ogaatid unbaa muhima xadiidka marka waa reer madiine iyo wixii markaa la halmaalay la macno ah ayuu ku saabsan yahay wa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu caleyh waali wasalama yaquulu inuu dhahayo maa beyna almashriqi waalmaqribi qiblatun qorax soo bax iyo qorax dhac qiblo ayaa ahaaday dhexdooda wa qaala jaabirun radia allaahu canhu jaabir waxa uu yidhi xadiidkaa marka isagu tirmidi xaakim ayaa soo saaray wa qaala jaabirun radia allaahu canhu jaabir waxa uu yidhi kunnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebiga ayaan la jirnay fii masiiratin socod aw amase sariyatin ama waxaan nebiga kula soconnay aw amase sariyatin ay fii sariyatin ilaalo ciidan oo meel u diray ayaan ku dhex jirnay fa asaabanaa waxaana asiibay oo nagu dhacday haymun ayaa nagu dhacay daruur daruur ayaa qoraxdii naga qarisay fataxaraynaa waanu dadaalnay wakhtalafnaa waan iskhilaafnay filqiblati qiblada waa isku khilaafnay fasallaa kullu rajulin nin kastaa wuu tukado mina annaga naga mida calaa xidatin keligiis ayuu tukado gooni ayuu u tukaday ilaa haddaad mar qibladii adigu meel u aamintay oo ijtihaadkaagu meel uu keenay waxaa weeyaan meel aadan qiblada u malaynaynin inaad u tukataa kuma bannaanaanayso ayb marka wuxuu leeyahay fataxaraynaa waan dadaalnay wakhtalafnaa fi lqiblati qibladii baan isku khilaafnay fasallaa kullu rajulin nin kastaa wuu tukado mina annaga naga mida calaa xidatin keligii ayuu u tukaday gaar ayuu u tukaday fa jacala axadunaa midkaan wuxuu gudagalay yakhudu inuu xariiqayo beyna yadayhi hortiisa inuu calaamadaynayo ee uu xariiqayo linaclama si aan u ogaanno amkinatanaa boosaskeenii meelihii aan u kala tukannay si aan u garanno falamaa asbaxnaa markaan waa beriisannay oo marka waxaad moodaa inay habeen bay ahayd marka dayixii iyo bishii iyo ayaa markaa daruuri ay ka qarisay falamaa asbaxnaa markaan waa beriisanay nadarnaahu waan eegnay fa idaa naxnu waaba annaga oo sallaynaa u tukannay dhammaanteen calaa hayri alqiblati qiblada meelaan ahayn fadakarnaa daalika sidaa baan u sheegnay lilnabiyi sala allahu caleyh waali wasalam ayaan u sheegnay falam ya'murnaa bilicaadati soo celin salaadaa inaan soo celinno nama amrin wa qaala waxa uuna yidhi qad ajza'at salaatukum salaadiinnii way idiin gudantay sidaa buu yidhi daara qudni iyo xaakim iyo beyhaqi baa soo saareen xadiidkan marka sanadkiisa waxaa weeyaan dacfi baa ku sugan xadiidka sanadkiisu dacfi ayaa ku jiro xadiid kale ee uu ku xoogeeyey sheekhuna xadiid caamir ibni rabiicana isaga laftirkiisa waxaa ku jira nin matruuk oo ashcah la yidhaahdo ayaa ku jiro cilo kalena waa leeyahi caasim ibni cubaydillaahi na waa ku jiraa marka xadiidkan duruqdiisa haddaad aad io aad loo fiirfiiriyo waxaad arkaysaa in uunan u habboonayn in xasan uu noqdo oo markaa laysku xoojiyo ama ictibaar yacni shawaahid iyo mutaabacaad in lagu xoojiyo xadiidkan inuunan aqbalaynin ayaad moodaa ibnu kathiir raximahu llahu tacaalana kitaabkiisa la yidhaahdo irshaad alfaqiih ilaa adilati tanbiih oo kitaabka tanbiiha adiladiisa uga waramo xadiidkan iyo midka kaleba waxaa weeyaan wuxuu tilmaamay in dacfigoodu aad u daran yahay marka waxaad moodaa in isma xoojinayaan sidaasoo kale inuu leeyahay kitaabkaas irshaad ulfaqiiha ou sidaa uu ku leeyahay marka saa darteed culammada qaarkoodna de sheekh alalbani raximahullah iyo kalena waxay ku tageen xadiidlabada xadiis inay isxoojinayaanoo duruq fara badan marka xadiidku uu leeyahay kitaabkan sifatu salaati nebiga asalkiisana ayuu aad ugaga waramay duruqda uu ku xoojiyey kaabuu marka uu kaga waramay marka xadiidkan haddii aan dhahno waa daciif waana sida raajixa ahe haddii aan nidhaahno sidaas marka ka dhalan mayso qofkii qiblada intuu dadaalay oo qibladii marka uu is yiri allele qibladu xaggaasay kaa jirtaa dabadeedna tukaday wakhtigiiyo wax ka dhiman yihiin haddii loo sheego qibladii meesha inaynan ahayn inuu salaadii soo celiyaa ku waajibaysa marka maxaa yaele xadiidkan ma ansixin saasay leeyihiin culammada shaaficiyada weliba sidaasay qabaan nacam waxa uu ka tegeyna waa shay ma'muur ah labada shayga waxyaabaha laga tagaa laba nooca wax adiga lagu amray iyo wax lagaa reebay shaygu haddii uu yahay waxa aad ka tagtay wax lagu amray haddaad hilmaan iyo jahli uga tagto dembi melihid laakiin waa inaad la timaado shaygii soo celisid laakiin shay lagaa reebay haddaad hilmaan u samayso dembina melihid wixiina kaama burin oo camalkiina markaas waxaa weeyaan ma kaa buraayo taas marka culammadu saasay u kala soocaan saasay u kala saaraan halkaanna marka qiblada in loo jeesto amar baa ku soo arooray xadiidkeedana waa aragnay marka qofku waa ka jaahil yahay darteed ma la odrhanayo marka maadaama uu ka jaahil yahay halayska salaaddii ma soo celinayo la dhihi maayo halkaasay marka culammada shaaficiyada ah ay qabsadeen imaam axmed iyo culammada isxaaq iyana waxay xadiidkan bay qabsanayaanoo iyagu waxaad moodaa inay saxiixinayaan waxayna leeyihiin marka qibladu haddii qofku uu sidaanoo kale yeelo intuu dadaalo qiblada meeshaasay kaa jirta is yidhaahdo ee uu u jeesto salaadiisii waa taa mana soo celinayay leeyihin laakiin xadiidka waad og tahay waxa marka cilalkaas ayaa ku jiro ayb faahfaahinteeda badanna halkan aanan ku faahfaahin karin oo kutubaha kale ayaa buluuqulmaraamka iyo kale iyo ama kutubaha kale ayaa lagu faahfaahin doonaa insha allahu tacaala ayb marka waxaa kaloo mas'alada fiqigeeda markaan sidaan hadda aan uga hadalnay sheekhu markuu uga hadlayey asalka oo sifatu salaati nebiga waxa uu yidhi in mas'alada daliilkalay leedahay waxaa ku tusaayuu yidhi dadkii qiblada markii la bedelay oo beytalmaqdis ayaa waagi hore loo jeedi jiro qiblo ahaan jiray markii beytalmaqdis qiblada laga bedelay ee kacbada loo soo wareejiyo dadka ayaa dad tukanayo beytalmaqdis u sii jeedo ayaa loo sheegay in qibladii la bedelay sidoodii unbay isku soo wareejiyeen kacbaday u jeesteen salaadiina kuma aynan celinin taas ka warrama haddii ayaa daliil ay ka dhigteen culummadan imaam axmed iyo isxaaq iyo marka waxaa lagu jawaabayaa iyadana culummada waxay kaga jawaabeen imaamu shaafici a'immada shaaficiyada waxay kaga jawaabeen marka hore dadkan qibladii awal ay u jeedeen waa qiblo waxyi ay ugu jeesteen waxyi ayaa u jeediyey oo yacni kitaab yani waxyi sunnada nebiga sala allahu caleyh waali wasalama ayay waxay ugu jeesteen beyt almaqdis ee ma ahayn yacni ijtihaadkooda inay ugu jeesteen xaggaas marka labada mas'ale waa kala duwan tahay annaga tan aan ka hadlaynana waa dadaal adigu dadaalkaaga inaad qiblada meelaan ahayn aada salaadda ula jeesatay ma aha waxaan ka ahay laakiin saxaabadaas ayagu dadaalkooda ma ahane amar nebiga ayay beytulmaqdis ugu jeedeen amarkaas marka amar saxiixa jirow ahaa haddii la yidhi marka amarkii ka laabta meeshiisa unbay uga laabanayaan salaadiina taam unbay ahaanaysaa nacam taasaa marka ay jawaab uga dhigeen nacam wa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama rasuulku wuxuu ahaa sala allahu caleyh ali wasalama yusallii inuu tukanayo naxwa beyti almaqdis beytalmaqdis xaggeeda ayuu u tukanayo waalkacbatuna beyna yadayhi kacbaduna hortiisa ay tahay yacnii intii uu maka joogay iyo lix iyo toban bilood ee uu madiino joogay beytalmaqdis ayuu nebiga sala allahu caleyh ali wasalam u jeesan jiray halkaasuuna u tukan jiray iyadoo kacbada marka hortiisa tahay qabla an tunazala intaan lasoo daadejinin haadihi alaaya ama qabla an tanzila intaynan soo degin haadihi al aayatu aayadan qad naraa taqaluba wajhika fi samaa qad naraa waan aragnay taqaluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaai samada yacnii kor xagga samada ay ku gadgadoomayo adoo waxyi markaas sugaayo falanuwalliyannaka kuu jeedine oo kuu jeedine yacni waxaan kuu jeedinaynaa qiblatan qiblo qibladaas oo tardaahaa aad ka raalli aad ka raalli tahay aad ka raalli noqonayso fa welli jeedi wajhaka wejigaaga u jeedi markaad tukanaysid shatra almasjidi alxaraami masjidulxaraamka dhinaciisa u jeedi xaggiisa falamaa nasalad markay soo degtay istaqbala alkacbata kacbada ayuu qaabilayo u jeestay fa beynamaa xilli annaasu dadka biqubaa quba ay ku sugan yihiin masjidu qubaana waa lagu tukan jiray masjidkii nebigana waa lagu tukan jiray nacam marka dadkii masjidu qubaa ku tukanayay khabarkaas ma soo gaarin iyagu marka beytulmaqdiskooda isaga sii jeedeen fa beynamaa xilli annaasu dadku biqubaa meesha quba layraay ahaayeen fii salaati subxi salaad subax dhexdeed ay ku jireen id jaa'ahum waxaa u yimid aatin mid yimaado ayaa u yimid fa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi ina rasuula allahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulka qad unzila calayhi leyla habeenkan waxaa lagu soo dejiyey korkiisa qur'aanun qur'aan baa lagu soo daadejiyey waqad umira waxaana la faray oo la amray an yastaqbila alkacbata kacbada inuu qaabilo oo u jeesto ee alaa hooy fastaqbiluuhaa kacbada u jeesta wa kaanat wujuuhuhum wejiyadoodu waxay ahayd ila shaami shaam ayay xigtay shaam hadda beytalmaqdis shaam buu ku yaalaa yacnii marka beytalmaqdis ay usii jeedeen shaam bay ku jeedeen fastad ay usii jeedeen yani wejigooda oo u jeeday fastadaaruu way iswaa wareegsadeen marka wastadaara imaamuhum imaamkooduna waa wareegsaday xataa istaqbala bihim alqibla ilaa uu qiblada kaga qaabilsiiyey imaamkoodii baa wareegsaday iyagiina way wareegteen ilaa uu kacbada uu kaga qaabilsiiyey oo u jeediyey bukhaari iyo muslim baa soo saareen iyo imaam axmed ayb tanna marka waxaa weya waxaa laga qaadanayaa qisadan hal qof hadalka uu soo sheego hal saxaabi xadiidka uu soo wariyo ama yacni waxaa la yidhaha khabarulwaaxid hal qof khabarkiisa hadduu hiqo yahay ee lagu kalsoon yahayo nin marka cadaaladiisu iyo dabdigiisuba uu fiican yahay haddii uu khabar soo sheego khabarkaa in lagu camal fali karo weliba axkaam axkaamta in lagu dhisi karo caqiida iyo axkaam iyo wax walba in lagu dhisi karo iyadoo la khilaafayo dadka ahlu bidcada qaarkood marka halkaas maxaa yeeley dadkan tirada badan hal nin ayaa u yimid arrin xasaasi oo muhimowna kala hadlay oo waa maxay caawa qur-aan baa nebiga lagu soo dejiyey qibladii waa la bedelay buu yidhi markaasay iswareejiyeen marka waxaan waa shay axkaama waay shay axkaam oo salaadii weliba rukniga labaad ku saabsan oo weliba salaada ansixitaankeeda ku xiran weeyaan halkaas nin warkiisay maqleen oo yeeleen marka asxaabu rasuulilaahi saasay ahayd ayaa dhaqankooda iyo hadyigooda iyo caqiidadoodu saasay ahayd dhinaca kale ictiqaadna waa ku jiraayo qibladii inay u ictiqaadiyaan inay xaggaas kala jirto oo kacbadii ay jirtana ictiqaadna waa ku jiraa marka ictiqaad iyo camal labadaba khabar hadalka qof halka qof warkiisa waa la ictimaadi karaa haddaanay qaraa-in markaa looga taga aanay meeshaas oolin ayb waxaa kaloo marka lamida sidoo kale nebiga sala allahu caleyh waali wasalama waxaa dhici jirtay inuu hal qof u diro gobol dhan waddan dhan ee halkaas qof dacwadii uu sheego ee weliba uu yidhaahdo anigu waxaan idinkaga imid nebi moxamed sala allahu caleyh waali wasalama sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaabuu idin farayaa waxaa iyo waxaa iyo waxaana waa idinka reebayaa waana qaadan jireen alqiyaamu intaa waxaan uga baxna qiblada oo loo jeesto alqiyaamu istaag qofku inuu istaag ku tukado qofku inuu istaag ku tukado haddii uu istaaga uu awoodo waxaa waajib kuwa rukni ah inuu istaag ku tukado hadduusa isagoo istaagi karo salaada faradka ah haddii uu fadhi ku tukado salaadii waa ma ansaxayso wuxuu yidhi marka wa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu ahaa nebigu sal ly salam yaqifu inuu istaagayo fiiha salaada dhexdeeda qaa'iman xaal uu yaaqaa'iman xaal uu yahay mid taagan isagoo taagan fil fardi salaada faradka ah iyo watadawuci iyo salaada sunnada ah iyo itimaaran isaga oo ka amar qaadanayo biqowlihi tacaala ku amar qaadanayo ilaahay qowlkiisa waquumuu lilaahi qaanitiin waquumuu lilaahi alle isu taaga qaanitiina idinkoo khushuucsan qaanitiina idinkoo aamusan intaba iyo macaani kaleba waa lagu macneeyaa ayb wa amaa fi safari safarka fa kaana wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa annaafilata salaada sunnada ah salaada sunnada ah safar marka uu ku jiro gaadiidkiisa isagoo saaran inuu tukanayo yacni ma istaagi jirin taa iyado markaas waa la ogolyahay taas amaa salaad farada adoo istaagi karo fadhi inaa ku tukatid ma bannaana wasanna liummatihi ummaddiisana wuxuu u jideeyey an yusalluu inay tukadaan fi lkhawfi shadiidi cabsida daran calaa aqdaamihim inay ku tukadaan lugahooda korkooda ayagoo taagan yacni aw amase rukbaanan ama iyagoo gaadiid fuushan kamaa taqadama sidii soo hormartay wadaalika kaagaasina qowluhu tacaalaa weeyaan xaafiduu cala asalawaati war salaadaha ilaaliya waasalaati alwusdaa salaada dhexena ilaaliya casirka ayaa loo badan yahay in laga wado waquumuu isu taaga lilaahi alle isu taaga qaanitiina idinka oo khushuucsan fa in khiftum haddii aad cabsataan oo cabsi ay idinsoo food saarto oo dagaal ku jirtaan fa rijaalan idinka oo lugaynayo aw amase rukbaanan idinka oo gaadiid saaran tukada ay fa salluu rijaalan aw rukbaanan fa idaa amintum haddaad nabad gashaan ood cabsidii ka nabad gashaan fadkuruullaaha alla xusa kamaa sidii callamakum ou idiin barbaray maa shay lam takuunuu aydnan ahayn taclamuuna ku yaqaano waxaydnan aqoonin sidoo idiin barayba alleh saas u tukada nacam si owl idiin baray u tukada yacnii wax ogaan la-aan dabadeed marka macnaheedu waxaa weye haddaad nabad gashaan salaada sidii alla idiin faray u tukada oo istaag ku tukada wasallaa sala allahu caleyh waali wasalam nabiga waa tukaday fii maradi mowtihi geeridiisa geeridiisii jiradeedii yacnii geeridii jiradii oo u dhintay weya nacam markuu dhimanayay jiradii oo jiraday jaalisan isagoo fadhiya ayuu tukaday fadhi buu ku tukaday kaana tirmidi baa uu erinayo imaam axmed tirmidina waa saxiix yeelay wasallaahaa waa tukaday kadaalika sidaadaas oo kale fadhigaas yani fadhi buu ku tukaday maratan ukhraa mar kale qabla haadihi tan ka hor jiradiisan uu u dhintay ka hor mar ayuu fadhi ku tukaday goormay ahayd xiina shtakaa waa markii uu ka xanuunsaday markii uu xanuunsaday waa wasalla annaasu dadkiina way tukadeen markaas waraa'ahu gadaashiisa qiyaaman iyagoo taagtaagan fa ashaara ilayhim waa u ishaaray an ijlisuu war fariista buu yidhi fa jalasuu way fariisteen waa fariisteen markaa falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay ee uu ka baxay qaala waxa uu yidhi in kidtum in husha'niya kidtum waxaad sigteen ood ku dhowaateen aanifan goor dhoweyto la tafcaluuna inaad samaynaysaan ficla faarisin waruum faris iyo ruum ficilkooda ficla farisa waruum ruum iyo faris ficilkooda inaad samaysaan baaba ku dhowaateen goor dhoweyd yaquumuuna maxaa waaya ficilkooda yaquumuuna way istaagayaan calaa muluukihim boqoradooda korkooda wahum boqorada oo qucuudun fadhiyo falaa tafcaluu sidaa ha yeelinina inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo sameeyey oo loo jideeyey imaamnimadiisu inwaxaa loo yeelayba liyu'tama bihi in lagu daydo fa idaa rakaca haddii uu rukuuco imaamku farkacuu idinka rukuuca wa idaa rafaca hadduu soo kor noqdo farfacuu idinkana soo kor noqda markaa dabadeed wa idaa sallaa jaalisan fadhi haddii uu ku tukado hadduu fadhi ku tukanayo fasalluu juluusan fadhi ku tukada idinkana ajmacuuna dhammaantiin bukhaari muslim ayaa soo saareen qisadan waxay ahayd baabkan sheekhu istaagga uga hadlay wuxuu kuu sheegay salaada faradka in loo istaago inay waajib tahay oon fadhi lagu tukanin ilaa qofka inuu caajiz yahay ma ahane salaada sunnada qofku hadduu safar ku jira inuu ku tukan karo gaadiid korkiisa marka cabsi badan markay jirto in qiyaamkii iyo istaaggii dadka laga dhaafayo siday u qabata salaadda ay u tukanayaan waxyaabahaas oo dhan salaada sunnadana guud ahaan adoon safar ku jirin fadhi waa ku tukan kartaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa ka sugnaatay marka uu salaatuleylka uu tukada kadib laba ragco ayuu fadhi ku tukan jiray laba ragco ayuu fadhi ku tukan jiray sida uu muslim werinayo ayb laakiin nebigu isaga wuxuu sidaa u yeelay libayaani aljawaas inuu dadka u jideeyo ou tuso arrintaa iyadaa arrin bannaan inay tahay isagu marka xaggiisa karaaha kama aha ajrigiisana ma ka nuqsaamayo nebiga sal ly salam amaa laakiin innaga wuxuu noo sheegay rasuulka sala allahu aleyh ali wasalama qofka haddii uu fadhi ku tukado salaada uu istaag ku tukan lahaa ajriga uu ka heli lahaa nuskeed inuu helayo oo haddaad fadhi ku tukato haddaa istaag ku tukato yani haddaad fadhi ku tukato salaaddii sunnada ahayd maalan waxaad helaysaa salaaddii faradka ahayd salaaddii yani sunnada ahayd haddaad fadhi ku tukato ajrigaagu wuxuu noqonayaa nus haddaa istaag ku tukan lahayd ayb ka waran laakiin haddii adoo jiran fadhi a ku tukato adoo jiran ay kuu bannaan tahay inaad fadhi ku tukatid haddaad isdhibi lahayd laakiin aa istaag ku tukan karto adodaad yani adoo dhibba ku qabo marka waxaa weeyaan haddaad fadhi ku tukato ajrigaagii nus bau noqonaa salaada faradba salaadda iyadoo ay farad tahay yacnii maalan salaad farada ayaad fadhi ku dukatay adoo cudurdaar leh laakiin haddaa isdhibtoo istaagi kartay ajrigaagii nus buu noqonaa markaas laakiin maalan waxaa tahay qof aan sidiisaba istaagiba karinba sideedaba ma istaagi kartid marka ajrigaagu insha allahu tacaala taan buu ku noqonaya xaafid ibnu xajar sidaa ayuu yiri nacam fatxulbaariga oo ku sheegay iyadoo adilada la jamcinaayo qawaacidda shareecadana aan markaa laga tegaynin marka xadiidkan dambe imaamkii haddii uu fadhi ku tukanayo maxaa la sameynaa marka salaaddii faradka ahayd imaamku waa macduur fadhi buu ku tukanayaa waxaa la samaynayaa markaas haddii salaadda uu fadhi ku bilaabay ma'muumiintu markaa way fariisanayaan haddii laakiin salaad uu istaag ku bilaabay cudur uu la soo gudboonaadayoo fariistay istaaggoodii ku dhammaysanayaan ma'muumiinta maslagaasna imaam axmed ayaa maray axaadiista nebiga si loo jamciyo maxaa yeele laba jeer ayaa nebiga uu fadhi ku tujiyey mar waa markaano fadhi buu salaada ku bilaabay dadkii markay istaageen waa ka celiyo fariista buu yidhi marna waa markii uu dhiman rabay agteeda waayo yacni jiradiisii yacni sakaraadku marka uu ku sugnaayo ahayd markaas abuubakar baa dadka tujinayay nebigii baa soo galay sala allahu caleyh waali wasalama markaa nebigiiba imaamnimadii qaatay abuubakarna wuxuu ahaa muballiq oo nebiga codkiisu waa gaabnaa dadkuu gaarsiinayo marka codka nebiga abuubakar waa taagnaayey dadkuna way taagnaayeen nebiguna waa fadhiyey marka salaadaas maadaama ay istaag markii hore ku bilaabeen ma fariisanayaan markaas labada xadiid labadaas macno ayuu ku kala sheegay imaam axmed raximahu llahu tacaala laakiinse laakiinse imaam albukhaari iyo sheekhiisa abubakr alxumeydi oo kale iyo sheykhu alxumeydi iyo imaamu shaafici ah raximahum llahu tacaala iyagu waxay ku tageen qisadan hadda xadiidkan hadda kitaabka uu sheekha noo sheegay ee nebigu uu yidhi dadka fariista ee haddii imaamku uu fadhi ku tukanayo fadhi ku tukada in la nasakhay oo maxaa lagu nasakhayna waxaa lagu nasakhay qisadaas abuubakar markii uu dadka tujiskooda bilaabay ee nebigu uu soo galayo dadka uu tujiyey nebigu nebiguna fadhi buu ku tukanayey dadkana istaagay ku tukanaayeen waxna ma dhihin dadka taa marka waxay dhaheen qisadan dambe ayaa maadaama ay dambeysay iyada ayaa nasakhday oo hadda marka waryo dhammaantiis imaamku hadduu istaag fadhi ku tukanayo adigana aad istaag awoodi kartid istaag oo istaag ku tuko labadaas ayaa ahlu xadiidka ay ka kala qabaan mas'aladan sida imaamu axmed uu sheegayaadna moodaa inay nusuusta ay yacni kuwa iskugu wada imaanayso oo lagu wada kulmin karo ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa marka takaburku inuu aad u daran yahay kibirka maxaa yeeley faris iyo ruum boqoradooda fadhiyo ayaa dadku kor taagan yihiin sidaa marka nebigu inuu waa diiday maxaa yeeley nebiga caleyhi salaatu wasalaam addoon mutawaadica oo tawaaducayo ayuu ahaa dadkan kale laakiin dad iskibirsiinayay ahaayeen walidaalika saa darteed hadda laftirkeeda waxaad arkaysaa dad fara badan oo diin loo daba socdo ama diin looga dambeeyo amase markaa iyagu yacni shuyuuq ahoo dad atbaac oo dad raacsan leh waxaad arkaysaa iyagiina inay iska fadhiyaan dadkana korkooda ay taagtaagan yihiin oo mararka qaar qof uu dalladda u hayo qofna uu u hayo kabaha oo saa uu maanta dhan ay u taagan yihiin midna koobkii biyaha uu maanta dhan gacanta ugu haayo waxaasoo dhan nebigeenna caleyhi salaatu wasalaam hadigiisa ma ahayn ilaahay ha laga cabsado dadkana yaan yacni lagula dhaqmin takabur iyo kibir dadkuna yaynan yeelin sidaa qofka caalimka ah ee cilmigiisa ku camal falaayo nebi maxamed uu ku daydaa sala allahu caleyh waali wasalama nebigana in loo istaaga xataa ma jeclaa jirin sida anas ibnu maalik radia allaahu canhu nebigu uu ka warinayo sida uu warinayo anas ibnu maalik radia allaahu canhu waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa inaan gaalada lagu dayanin oo markaa gaalada la khilaafo oo dhaqanka iyo habnololeedka ama yacnii lagu khilaafo cibaadaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo waxyaabaha oo dhan in lagu khilaafo maxaa yeeley manhaj kaamila ilaahayna siiyey huma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun saasuu alla yidhi shareeco taama korkeeda ayaan ku yeelnay adiga ee raac hana raacin kuwa aan waxba ogeyn kuwa aan waxba ogeyn ahwaa'dooda ha raacin baa la yidhi nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalama man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum qole qofkii isu ekaysiyaa iyaga ayuu ka mid yahay waxyaabahaasoo dhan marka wixii marka inagu aan sharcigeenna yacni akhlaaqna loogaga dhigay oo diintu ay noo tilmaantay hadday ayagu sameeyaan uga tegi mayno inaga markaa nacam arrintaana waxaa aad masaladaas yacni tashabuha waxaa si fiican uga hadlay oo aad u shaafiyey alimaam sheikhulislaam ibnu teymiya raximah allahu tacaala kitaabkiisa la yidhaha iqtidaa'u asiraati almustaqiim mukhaalafata asxaabi aljaxiim wuxuuna tilmaamay arrintaas in gaalada hadiga lagu khilaafo ama dhaqanka yani lagu khilaafo aan laysu ekaysiinin wuxuu yidhi waa arrin kitaabka ilaahay tusaayo sunnadii nebigaa tilmaantay ijmaacii ummaddaa tilmaamay qiyaaskuna waa tusayaa adiladii dhammayd ayaa marka ku kulantay sidaa marka u garo salaatu lmariidi jaalisan qofka jiran qofka jiran salaadiisa isagoo fadhiyo uu tukanayo wa qaala cimraanu bnu xusaynin radia allaahu canhumaa cimraanu bnu xuseyn wuxuu yidhi kaanat bii bawaasiiru bawaasiir ayaan qabay buu yidhi oo dhexdeyda ahayd waa cudur marka ku dhaco meesha laga fadhiistay dabada ayuu ku dhacaa waana boogo markaa yacnii aad u daran oo aan in allaale intay saa tahayna aan reysashadeeduna ay yacnii ay si u dhib badan tahay bawaasiirka macruuf weyan wuxuu yidhi marka kaanat bii bawaasiiru bawaasiir ayaa igu sugnaydoon qabay fasa'altu rasuula allahi sal ll ly salam rasuulkaan su'aalay fa qaala wuxuu igu yidhi wuxuu yidhi salli tuko qaa'iman istaag salli tuko qaa'iman adoo ah mid taagan fain lam tastadic haddaadan awoodeynin faqaacidan ay fasalli tuko qaacidan adiga oo mid fadhiya ah fain lam tastadic haddaadan awoodeynin fasalli tuko calaa janbin dhinac dhinac adoo dhinac u jeefo tuko adoo hurdaaya ma ahan adoo waxaa weeyaan markaa dhinacaagu dhulka yaallo tuko fattaqullaha ma stadactum un weeyaan waqaala aydan wa qaala xadiidkaa marka isagu bukhaari abu daawuud iyo imaam axmed ayaa weriyeen wa qaala aydan sidaas le-eg waxa uu yidhi sa'altuhu cimraan sa'altuhu sala allahu caleyh waali wasalam waxaan su'aalay can salaati rajuli qofka salaadiisa wa huwa qaacidun isagoo fadhiyo uu tukanayo fa qaala waxa uu yidhi man sallaa qofkii tukado qaa'iman istaag isagoo taagan fa huwa afdalu isaga ayaa fadli badanoo fiican waman sallaa qaacidan fadhi qofkii ku tukada isagoo fadhiyo qofkii tukado falahu wuxuu leeyahay nisfu ajri alqaa'imi midka taagan ajarkiisa nuskiis buu leeyahay waman sallaa qofkii tukada naa'iman isaga oo dhinac dhinac u jiifo hurdadan ma hadda hurdo maahan yani hurdadan la yaqaano qofka yacnii ruuxdiisu tegeyso oo ama yacnii wax dareenba aanu lahayn ma aha qof dareen qof hurdaayo ma tukado waxaa loo jeedaa qofkii un dhinac dhinac isagoo u jiifo wa fii riwaayatin mudajican qofkii isagoo yacni dhinac dhinac u jiifo tukado falahu nisfu ajril qaacidi midka fadhiga ku tukaday ajarkiisa nuskiis buu leeyahay barkiis waalmuraadu bihi waxaana loo jeedaa almariidu midka jiran midka jiran baana laga wadaa waxa laga hadlayaa waa qofka jiran weeyaan nacam marka wuxuu diidayaa yacni in lagu xambaaro yacni qofka caafimaadka qabo ee salaada sunnada ah fadhi ku tukanayo kaasaa ajrigi ninka istaagan ajrigiisa barkiis helayo taasuu diidaya arrintu sidaa keliya ma ahan buu leeyahay xataa midka mariidka ee jiran ee fadhiga ku tukado kii istaagga ku tukaday ajriga uu heli lahaa nuskiis buu helayaa saasuu ka wadaa taana hadda waa soo sheegnayo mariidkan waxaa loo jeedaa waa nin jiran laakiin istaagi karo waa jiran yahay cudurdaar uu la fariisto waa haystaa laakiin hadduu isdhibo waa taagnaan karaa kaas weeyaan marka midka ajriga nuska helayo nacam amaa laakiin ninka cagahala ee mathalan ama yacnii aan istaagiba karinoo cagaha u laaban yihiin kaasoo kale insha allahu tacaala ajrigiisu taan buu u noqonayaa saasaa xaafid ibnu xajar raximahullah fatxulbaariga uu ku tilmaamay faqad qaala anasun radia allaahu canhu waxa uu yidhi kharaja rasuulullahi sal ly salam nabigaa soo baxay calaa naasin dad buu ku soo baxay wahum yusalluuna iyagoo tukanayaan qucuudan qaacidiina xaal ayagoo fadhiyo min maradin jiro darteed marka riwaayadaana caddaynayso marka waa jiro ay yacni hadday isdhibaan ay la istaagi kareen fa qaala waxau yidhi ina salaata alqaacidi midka fadhiyaa salaadiisa cala anisfi weeyaan waa nus min salaati alqaa'imi midka taagan salaadiisa nuskeed waay marka arrintan waa laga saarayaa salaaddii nebiga uu fadhiga ku tukaday marka salaatuleilka uu tukado laba ragco fadhiga ku tukada ayuu lahaan jiray taasoo kale marka lama dhihi karo nebigu wuxuu helayaa nisfu ajri alqaa'im buu helayaa ma la dhahayo sababtoo isaga musharic buu ahaa tashriic waxbuu jideynaya arrintan inay bannaan tahay oo dadka u bannaan tahay buu u jideynayaa sidaa daraaddeed marka fii xaqihi isagu marka tabliiq iyo risaalo gaarsiin ayay u tahay marka saa darteed karaaha iyo kama noqonaysa ima ajri nuqsaan ka noqon maysa isaga ayb wuxuu yidhi marka wacaada sala allahu caleyh waali wasalama rasuulku wuxuu soo booqday mariidan mid bukoo jiran fa ra'aahu wuxuu arkay yusallii isagoo tukanayo calaa wisaadatin go barkin korkeed barkin isagoo ku tukanayo oo marka fadhi buu ku tukanayey markaas wuxuu samaynayaa marka barkinta ayuu intuu soo qabsado ayuu madaxa sujuudda saarayaa barkinta intuu soo qaado korkeedu marka ku sujuudayaa fa akhadahaa nebigu waa qaaday fa ramaa bihaa waa ka tuuray fa akhada cuudan ayuu soo qaatay alwaax khashab fa akhada wuxuu soo qaaday ninkii cuudan qori liyusalliya caleyhi si uu korkiisa ugu tukado fa akhadahu waa qaaday fa ramaa bihi waa ka tuuray wa qaala wuxuu yidhi salli cala alardi dhulka ku tuko in istadacta haddaad awoodid wa ilaa haddii kaloodan awoodin fa awmi ishaar iimaaan ishaare ishaar wajcal yeel sujuudaka sujuudaada akhfada mid kasii hoos hoosayso oo kasii raaracsan min rukuucika rukuucdaada sidaa yeel oo yacni uma baahnid barkin iyo alwaax iyo shay intaad dhulka ka soo qaadda wejigaaga aa saartid uma baahnide war waxa uu yidhi markaa dhulka ku tuko dhulka ku sujuud haddaadan awoodeyninna ishaare ku gudo waxaagii xadiidkanna marka dabaraani iyo bazaar ayaa soo saareen iyo beyhaqi sanadkiisuna waa saxiix sida sheekh alalbani raximahullah silsila alxadiis saxiixa uu ku tilmaamay alsalaatu fi safiinati halkaana wuxuu ka gelayaa salaada lagu tukado doonta dhexdeeda doonta dhexdeeda salaada lagu tukado waxa uu yidhi wa su'ila sala allahu caleyh waali wasalama rasuulka waxaa marka calaaqada ay la leedahay salaada doonta iyo qiyaamka waxaa weeyaan de doontu waxaa weeyaan qofku waxaa laga yaabaa istaagu inuu dhib ku noqdo ama haddii uu xataa istaago inuu leecleecaa la arkaa mar walba laa siyamaa doomihii waagii hore jiri jiray marka markuu istaagaba in hadba marka uu dhinac u leecleecayo qofkii aanu si toosa u taagnaan karin ayaa dhici karta marka sidee buu yeelayaa wa su'ila sala allahu caleyh waali wasalama rasuulka waxaa la su'aalay can alsalaati fi safiinati salaada doonta dhexdeeda lagu tukanayo fa qaala waxa uu yidhi salli tuko fiihaa doonta dhexdeeda ku tuka qaa'iman adoo taagan mid taagan xaalaad tahay ilaa an takhaafa inaad ka cabsanayso mooyaane algharaqa maashood inaad baddii ku maashooto ood baddii yacni ku tiimbato oo markaa aad sidaa haraq iyo dhimasho aad kaga baqayso sidaas maahani ilaa an takhaafa inaad ka cabsanayso algharaqa badda inaad ku maashooto oo baddii marka aad ku yani qariqsanto ayb marka istaag buu ku tukanaya hadduu laakiin ka cabsado badda doonta inuu ka dhacayo kale iyo waxa hadduu ka baqo fadhi buu ku tukanaya walamaa asana markuu nebigu gaboobay sala allahu aleyh waali wasalama yani da'diisu ay hore u badatay walamaa markii asanna oo da'du ay ku badatay oo xoogaa ou yani cumrigiisa meelihii ugu dambeeyey oo joogay wa kabira oo weynaaday itakhada nebigu waxuu samaystay cuudan camuudan tiir buu samaystay fii musallaahu meesha uu ku tukanayo ka samaystay agteeda yactamidu caleyhi waa cuskanayay marka uu soo kacayo cuskanayay marka taana marka inay bannaan tahay xadiidkii hore salli fiiha qaa'iman ilaa an takhaafa algharaq waxaa weriyey bazaar iyo daara qutni cabdulghani almaqdisi fi sunan xaakimna waa saxiixeele dahabina waa ku waafaqay midkan dambena marka waxaa weeyaan isagu abu daawuud iyo xaakim ayaa soo saareen waa saxiix eelxaakim dahabina waa ku waafaqay meeshaan marka salaaddii doonta haddii sidaa la yidhi daa'irada iyada marka waa la xugun iyadana diyaaradda waa la xugun haddii aad diyaarad ku jirto waxaa bannaan marka inaad diyaaradda waa ku tukan kartaa istaag baa ku tukanaya hadday kuu suuroobayso waad istaagaysaa salaadaadiina marka waa ku tukanaysaa sida doonta oo kale nacam haddii kaloo aad baqdana ama aysan ku suuro gelin salaaddii inaad yacnii salaadaasna salaad salaad kale loo rari karo oo yacni lagu jamcin karana aanay ahayn si aad hadhow u jamciso waxaad yeelaysaa markaa inaad fadhigaaga isaga tukata faataqu llaha ma istatactum idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum alqiyaamu walqucuudu fii salaati alleyli istaagga iyo fadhiga salaatuleylka dhexdiisa wa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama rasuulku wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo leylan tawiilan habeen dheer qaa'iman isagoo taagan wa leylan tawiilan habeen dheerna qaacidan isagoo fadhiya ayuu tukanayo wa kaana wuxuu ahaa idaa qara'a haddii uu akhriyo qaa'iman isagoo taagan rakaca qaa'iman isagoo taagan buu rukuucaayey wa idaa qara'a hadduu akhriyo qaacidan isagoo fadhiyana rakaca qaacidan fadhi buu ku rukuucaayey bimacnaa waxaa weeyaan marna fadhi buu ku tukanaayey marna istaag marka uu istaagga ku tukanayo istaag buu ku rukuucayay marka uu fadhi ku tukanayana oo qiraa'adiisa uu ku dhammaysto fadhi rukuucdiina fadhi unbuu ku rukuucayay wa kaana axyaanan mar kalena xaalad kalena wuu kuu sheegayaa wa kaana axyaanan kolal kolalka qaar yusallii waa tukanaya jaalisan isagoo fadhiyo fa yaqra'u waa akhrinayo huwa jaalisun isagoo fadhiyo fa idaa baqiya hadduu ka dhin ou ka haro min qiraa'atihi qiraa'adiisa marka ay ka harto qadra maa yakuunu intay ahaa qadra maa oo kale intii yakuunu ahaanayo halaathiina soddon ow amase arbaciina aayatan afartan aayad oo kale wax ah marka ay uga harto yowqaama waa istaagayey fa qara'ahaa waa akhrinayo soddonkaas ama afartankaas aayadood wa huwa qaa'imun isaga oo taagan huma rakaca waa rukuucayo istaaggiisuu ku rukuucayo wasajada waana sujuudayey huma yasnacu sidaa buu yeelayey fi rakcati athaaniyati ragcada labaad midla daalika oo kale ayuu yeelayay bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen wa inamaa salla subxata sunnadii ayuu tukaday nebiga sal ly salam qaacidan fadhi buu ku tukaday fii aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeeda markii xiliyadii dambe lamaa asanna markuu gaboobay wadaalika kaagaasna qabla wafaatihi intaanu geeriyoonin ka hor weeyaan bicaamin sanad ka hor intuusan dhimanin oo geeriyoonin sanad ka hor ayuu sidaa yeelay nebiga sala allahu aleyh ali wasalam halkan marka waxaa kaaga cad marka fadhiga nebiga marka salaatuleylka fadhiga uu ku tukanayo waa markii uu gaboobay wa kaanxadiidkan marka waxaa weriyey muslim iyo imaam axmed wa kaana nebigu wuxuu ahaa yejlisu inuu fariisanayo mutarabbican inuu u fariisanayo haddii uu yacnii marka uu fadhiga ku tukanayo wuxuu u fariisan jiray mutarabbic mutarabbicu waxaa weeyaan jalsada badanaa dadku markay wax akhrisanayaan ay u fariistaan kutubta iyo marka la akhriyo tan loo fariisto oo labadaada lugood inaad isweydaariso waay nacam labadaadii lugood inaad isweydaariso oo markaa saa a u fariisato marka nacam ayb oo lugtaadii inaad yacnii lugta bidix inaad hoos gelisid oo bawdadaada midig ah ka hoos mariso lugtaada midigna markaa ay ka hoos marto lugta bidix hoosteeda marka kutubaha la akhrisanayo soomaalida waa taqaanaa sida loo fariisto weeyaan ayb wa kaana wuxuu ah sala allahu aleyh nabiga sal ly slam yejlisu inuu u fariisanayo hadduu fadhi ku tukanayo mutarabbican isagoo mutarabbic ah habkaa ayuu u fariisanayaan xadiidkana nasaa'i ibnu khuseyma soo saareen ibnu khuseymana waa saxiix yeelo kitaabkiisa saxiix ibnu khuseyma ayuu ku soo qaatay xaakimna waa saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay cashirkeenna intaan ayuu ku egyahay maanta hada wabillahi tawfiiq wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam